alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wusli wauslim calى rasuuli اllah wclى alih wasaxbih wman saara clى nahjih wاstaqaam wbacd qaala اlmusanif raximah اllahu tacaala raxmat waasica fasl wsalaat اlistisqaaءi masnuunat fayaamurhm اlimaamu bالtawbati wالsadqa wa salaatu listisqaa'i salaadii roob dalabku masnuunatun tii la sunneeyo wey oo salaada roob dalabku waa masnuunatun mid la sunneeyo weeye oo fa ya'muruhum wuu amrayaa alimaamu imaamkii dadkii wuxuu amrayaa fa ya'muru wuu amrayaa hum oo dadka alimaamu imaamku bitawbati buu amri toobad iyo wasadaqati iyo sadaqad buu amri iyo waalkhuruuji min almadaalim iyo madaalimta iyo dulmiyaalka inay ka baxaan oo waxyaabaha ay isku dulmiyeen ay ka baxaan oo isu celiyaan buu amri iyo musaalaxati alacdaa kuwa colka ahi inay heshiiyaan markaa cadaawa dunyawiya ay ka dhaxaysaa colaad adduunyo ay ka dhaxaysaa inay heshiiyaan buu amri iyo wa siyaami halaasati ayaamin saddex maalmood inay soomaan buu amri uma intaa kadibna yakhruju wuu la bixi bihim iyaga fi lyowmi araabic maalinta afraad buu la bixi fii hiyaabi bidlatin hugii shaqada iyo markaa hiyaab lmihna macnaa hugii shaqada ayuu kula bixi iyo wastikaanatin xasilooni iyo watadarucin isdhuldhig ayuu kula bixi oo wa yusallii waa tujinayaa bihim iyaga ragcatayn oo ka salaati alciidayn laba ragco oo salaada ciidoo kale ah ayuu tujin uma intaa kadibna yakhdubu waa khudbadaynayaa bacdahumaa labadaa dabadood wuu markaa u khudbadaynayaa musanifku raxmat ullaahi calayhi halkan wuxuu kaga hadlayaa salaadii istisqaaga iyo roob dalabka salaada istisqaagu sidaa musanifkuba tilmaamay raxmat ullaahi calayhi waxa weeye salaad sunne ah ayna tahay marka ay dadka abaari haleesho ee waxa weeyaan roob yari ay ka cabanayaan inay la yimaadaan marka imaamka muslimiintu wuxuu amrayaa dadka wixii wasiilo iyo dariiq ugu noqon lahaa ducadooda in la ajiibo oo istijaabatu ducaa waxyaabihii u markaa dariiq noqonayay ayuu markaa amrayaa waxaana ka mid ah inay toobad keenaan toobadkeenkaasi isaga ayaa markaa intan ka dambeeya oo dhan badankooda isagaa keensanaya waayo in madaalimta laga baxo oo dulmiga meesha markaa laga saaro iyo masalan dadka colaada adduunyo ay ka dhaxaysaa inay heshiiyaan maadaama aanay bannaanayn qofka muslimka ahi qofka kale muslimka ah saddex maalmood wax ka badan colaad adduunyo inuu uga hijroodaa aanay u bannaanayn arrimaha noocaasiya toobadda ayay gudagelayaan waayo toobaddii ile taasi iyada lafteedaa dembiyahe oo waxa weeye inaad hijroonka hijraanka noocaasiya la timaado ama aada dulmi ku dhex jirtee waxay toobaddii markaa keensanaysaa shaksigii inuu ka fuqo dee dembigan uu ku jiro ila iyada lafteedii baa dembi ah uuna ka qoomamoodo oo waxa weeye uu ka murugoodo dembiga uu ku dhacay iyo ta saddexaad oo ah shuruudda towbadda sida macruufka ku ah inuu goosto inaanu u noqon arrinta noocaasi marka markuu leeyahay bitawbati buu amrayaa ashyaadan in badan oo ka mid ah odhaahda tawba ayaa shamlinaysa oo keensanaysa iyadoo ay keensanayso ayuu misna ashyaadan ahmiyadda iyo muhimadda ay leeyihiin darteed ayuu usoo ibraasiyo u muujiyey marka wuxuu marka hore wuxuu amrayaa inay alle u toobad keenaan oo dunuubtu noocay u tahayba inay alle uga soo noqdaan wuxuu kaloo amrayaa inay wax u sadaqadaystaan waayo dadka foqorada ah had iyo jeer waa dadka waxa weeye ummadda sababkeeda wax lagaga ajiibayo hal tunsaruuna wa tursaquuna ilaa biducafaa'ikum miyaa laydinku gargaaraya laydinku arsaaqaya ilaa maa kuwa ducafadiina a mooyaane markaa dadka ducafada ah ee iska baahan waxa la siiyo waa arrimaha keensanaya in ummadda dhibaatada laga faydo oo waxa weeye alla risqi waasica uu siiyo madaalimta ama dhiig ha ku saabsanaato ama waxa weeye maal ha ku saabsanaato ama cirdi iyo markaa sharaftoo meel layskaga dhaco ha ku saabsanaato ama nooc kaleba ha noqote madaalimtana in laga baxo ayuu amraya oo wixii dulmi la yska haye bani aadamku saddexdaasa ugu waaweyn waxyaabahay isku dulmiyaan ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum calaykum xaraam ka xurmati yowmikum hada ila akhiri alxadiid saddexdaasa had iyo jeer ugu waaweyn in markaa dhiigga waxaa la ysku dulmiyayaa uu yahay inuu maal yahay iyo inuu cirdi iyo sharaftoo meel layskaga dhaco uu yahay marka intaba in laga baxo buu amrayaa oo laga xalaaloobo wuxuu kaloo amrayaa dadka colka ahi inay heshiiyaan musaalaxat alacdaa kuwa colka ahi inay musaalaxo galaanoo heshiiyaan colkaasi shardi waxa u ah colaadaas mid dunyawiya inay tahay oo aanay diini ahayn waayo colaadda diintu iyadu waxay ku xidhan tahay in waxa weeyaan qofku wixii markaa lagula colaatamay inuu ka soo noqdo oo xaqa usoo laabto wabadaa baynana wa baynakum alcadaawatu walbagdaa xataa tu'minuu billahi waxda marka iyadu waxay noqonaysaa in aanay suuragal ahayn qof dee aada diin ku colaatamaysaan inaad tidhaahid war weynu heshiinay iyadoo wixii uu ku sugan yahay iyadoo wixii uu ku sugan yahay oo ma suuragal ahaa waxa weeye inuu qofkii dee shalay wixii uu xaqdarrada ahaa ee uu ku sugnaa isagoo sidii ugu sugan inaad tidhaahid waarmay hadda waa heshiinayna oo maxaa ku heshiiseen imaa inaad dee adigu shalay baatil ku sugnayd oo aada u soo noqotay iyo imaa isagii inuu baatil ku sugnaa oo adiguna aada baatilkii kula walaalowday mooyaane maxaa kale meesha yaala marka weji lagu heshiiyaa ma yaallo haddii meesha xaqdarra taallo oo diinta qofku uu ka leecsan yahay hadday markaa ahlulbidac yahay hadduu khayrkii yahayba iyada colaaddiisu way taagnaanaysaa ilamaa uu xaqa usoo noqonayo wa siyaami alaaati ayaam saddex maalmood in la soomo ayuu iyadana amrayaa buu imaamku marka saddexdaa maalmood wax daliil ah oo u gaar ah oo masalada quseeyo ma laha adiladaa un tilmaamaysa qofka soomani inuu markaa leeyahay baryo aan la celin ama ducadiisu had iyo jeer mustajaabta iyo kuwa mooyaane daliil u khaasa mala ina lisaa'imi dacwatun laa turad ka sooman waxaa usugnaatay markaa dacwad iyo baryo aan la celin laakiin halkan mid qusaysa maaha sabinkii nebigana sala allahu alayh wasalam salaatulistisqaagu waa dhacday lamanu iman inuu soomtaa amro saxaabada mar haddaanu amrin fii hada almowdic sax maaha min baabi albidac baanay gelaysaa waayo shaygu hadduu cibaado sideeda u caam a yahay meel in lagu khasisaa biduuni daliilin oo la yidhahdo mowdica noocaasaa la dhigayaa oo markii roobdoon loo baahdaba la yidhaahdo war saddexdii maalmood haddaha lala yimaado ka-annamaa inay mar kastaba afjoogta tahayoo halka laga bilaabayaba ay noqoto arrintaasi arrin saxa ma noqonayso qowl saxiixana maaha marka wuxuu yidhi kadib wuxuu la baxayaa maalinka afraad hugii iska caadiga ahaa ee marka la shaqo tegayo laiskaga shaqo tegayo suuqa lagu joogay ayaana lala baxaya oo hug gaar ah oo roobdoonta meel loogu diyaariyo dullaysanna la xidhan maayo deehuga ciidda iyo jumcada iyo waxa weeye qofku uu xaragadiisa soo saarana la samayn maayo labadaasay ka dhaxaysaa marka hug iska caadi ah oo kii suuqa lagu joogay ah hadduu xarago lahaa iyo haddaanu lahaynba kii baa lagu imanay oo iyagoo sidoodii caadiga ahaa iska ah dadku ayay imanayaan siday marka horeba ku joogeen magaalada iyagoo ah oo qaabkoodii markaa u habaysan ayay imanayaan ee aanay hugiina bedelan oo hu cusub ku bedbedelin kii horena aanay bedelin oo mid liitoo gaara ku bedelin midnaba iyagaan ku bedelin iska caadigoodii ah ayay iman xasilooni iyo isdhuldhig iyagoo ku sugan ayay imanayaan oo waxaa la rabaa xaggii huga inuu dhuldhigu ka muuqdo xagga hay-adda iyo qaabka sida waxa weeyaan socodka intaba inay ay ka muuqato dad baahan oo alle markaa u tadarucaya inay yihiin salaada la tukanaya ciiddu waxay markaa shabbahaysaa oo ay isku dariiq yihiin hadday takbiiriita iyo hadday keyrkeed tahayba iyo hadday codkii kor loo dhigayo ragcadiiyo qaabkiiba salaada ciidanka laba ragcadood oo ka salaat ilciidayn ah labadaasi oo kale ah ayuu la iman kadibna waa u khudbadaynayaa wa yuxawilu ridaa'ahu go-iisana waa rogayaa imaamku go-iisana waa rogayaa isaga oo ka tafaa'ulaya oo ka saadaalinaya in xaaladda alla sidaa u kala bedelo xaaladda abaareed ee lagu jiro sidaa uu go-iisa u kala rogay in alle u kala rogo oo xaalad barwaaqaa u gediyo isagoo taa ka saadaalinaya oo tafaaul ka samaynaya wa yukiru wuuna badinayaa min adducaa'iyo walistiqfaar ducada iyo dembi dhaaf dalabkana wuu badinayaa wa yadcuu waa ku ducaynayaa biducaa'i rasuuli llaahi sala allahu alayhi wasalam ducadii rasuulka sala allahu alayh wasalam ayuu ku ducayn marka ducooyinka nebiga ka sugan sala allahu calayh wasalam iyo duco kasta oo sharciga aan ka hor imanayn oo saxiix ah oo bimacnaa diinteenna ku ansaxaysa dee intaba waa la imanaya ee duco gaar ah oo uu laasimayaa ma jirto tanuu leeyahay ducadii nebiguu la imanaya sala allahu alayh wasalam ee halkan inoogu qoranna iyadoo sidan ah nebiga kama sugna sala allahu alayh wasalam ee waa isu keenkeen waxa weeyaan imaamu shaaficina umka dariiqa markaa mursala iyadoo ah ayuu kusoo wariyey laakiin sidan kuma ansixin ee waxawey iyadoo sidan isu haysata kuma ansixin marka qaabkan inuu u akriyaa waxba muhima ee waxaa muhima uun duco markaa kuwii nebiga ka sugnaaday sala allahu alayh wasalam ama nooc kaleba ha noqoto eh duco uun sax ah inuu la yimaado taasunbaa muhima wa huwa ducaduna waxa weeye allaahuma aya allahu allahayo ijcalhaa ka yeel roobka suqyaa raxmatin waraab naxariiseed allahayow ka dhig waraab naxariiseed allahayow ka dhig walaa tajcalhaa hana ka yeelin suqyaa cadaabin waraab cadaab allahayow ha ka dhigin ee waxaad ka dhigtaa waraab naxariiseed oo ummaddu markaa ay ku nefisto taasi allahayow ka dhig walaa maxqin mid waxaaqa allahayow ha ka yeelin walaa balaa-in mid balaayo wata allahayow ha ka dhigin iyo walaa hadmin mid wax dumiya allahayow ha ka yeelin iyo walaa qaraqin mid wax qarqiya oo wax maansheeya allahayow ha ka dhigin allahuma acla diraac marka musanifku raxmatullaahi calayhi ducada halkan uu soo geliyey ee allahuma cala diraac ee qaabkan usoo aroortay sidan la ysugu xidhay ducada qaab wacan ma aha waxa fiicnayd intan inuu dib dhigo oo marka waxa weeye roobku bato uun dee la yidhaahdo oo uu yidhaahdo hadduu bato oo xadkii loo baahnaa ka bato sidanaa la odhanaya waayo tani waa markii uu roobku xadkiisa ka bato waxa weeye tii la odhanayo allaahuma ayaa allahu allahayow cala diraab ay ijcalhaa ka yeel oo roobkan ku shub cala diraabi kuraha waa buuraha yaryar ama aroorada buuraha yaryar ee gaagaaban ee aan buuraha waaweyn ahayn buura kuraha yaryar kuwa allahayow korkooda ku shub iyo wal aakaami tuuraha aan buuro gaadhin ee taagaga meelaha taagooyinka ah aakaam waa taagagiiyo allahayo ku shub ama ciida ka samaysnaadeen ama dhagxaan iyo waxa aha isugu jireene allahayo halkaa ku shub oo kuraha buuraha yarare gaagaaban had iyo jeer xooluhu korkooda aada u daaqaan iyo tuuraha ama meelaha la yidhaahdo taagaga allahayo korkooda ku shub iyo wa manaabit shajar meelaha dhish dhirtu ay ka soo dhalatay ay ka soo baxaan allahayow halkaa ku shub iyo wa buduuni alawdiya togaga dhexdooda allahayow ku shub allaahuma aya allahu allahayow xawaalaynaa ee ijcal ka yeel xawaalaynaa hareeraha yaga ka yeel walaa calaynaa korka yaga ha ka yeeli allahayow hareeraha allow goonyaha macnaa waa halkay odhan jireen oo kale marka waxa weeye allahayoo hareeraha naga dhigo annaga korka yaga ha ka yeelin marka waa maruu batay wey marka qaabka la odhanaya waa maruu batay laakiin marka kale dee waa allahayoo waraab naxariisteedoo khayr qabo oo meelaha daaqa iyo meel kastaba helo oo nawada camima yani saasay isaga dhacaysaa marka kale laakiin marka la leeyahay allahayoo hareeraha naga dhig oo annaga naga qaadsii yacni waa maruu farabatay marka inuu labada buco kala saaraabay ahay allaahuma aya allahu allahyo asqinaa naga waraabi allaahuma asqinaa allahyow naga waraabi kaytan roob naga waraabi muqiitan dhibka naga koriya oo dhibka naga badbaadiya allahyow naga waraabi waa mid dhibka naga badbaadiya waayo dee haddii roobku helo oo aada dhibkii kaga bixi weydo dee waxba kuu tari maayo allahyow mid dhibka naga badbaadiya naga waraabi hanii'an mid allahayow hunguri mar leh allahayow naga waraabi oo waxa weeye hunguri mar leh mari'an mid cidhibtiisa la mahadiyo allahayow naga waraabi mid markaa cidhibtiisa la mahadiyo oo roobka qaarkii ayaa dadku ku kibraan oo dabadeedna hadhow ummadda uga dara oo markaa uu roobku u doo dagaal iyo godobo miidhan iyo imtixaan iyo balaayo miidhan la soo gala allahayow kaaha ka dhigine mid cidhib dembeedkiisana la mahadiyo ka dhig mariican mid allahayow markaa rayc iyo ziyaado u saaxiiba mid macnaha daaq bixiya daamarcin mid marac iyo markaa daaq u saaxiiba iyo waxa weeye faa-iido iyo ziyaado mid u saaxiiba allahayow ka dhig oanu hore ugu marno mid horumar leh oo macnaha faa-iido iyo ziyaado yeesha allahayow ka dhig saxan mid markaa dhulka kaga yoomiya allahayow ka dhig had iyo jeer saxan waxaa la yahdaa marka roobku dhulka siduu ugu dhacaya aada moodo qiiq inuu ka karayo dhibcaha xoogga ka baxaya markaasaa la odhanayaa roobkaasi waa saxan wey yacni shadiid ulwaqci cala alardi dhulka siduu ugu dhacaya miday daran tahay waa mid kaga yoomiya allahayow ka dhig caaman allahayow mid caam ah oo aan meelo gaara ku gaar ahayne caam ah allahayow ka dhig oo naga waraabi qadaqan oo bara waaweyn bara waaweyn oo had iyo jeerka bara waaweynle markiiba biyo dhigiisa ayaa dhow waana biyo badan yahay maadaamuu sidaa yahay mid fara badan oo bara waaweyn allahayow ka yeel dabaqan mid wada kooba dhulka oo ka dabaq sida macnaha shay shayga leeg oo wada kooba kaasi oo kale allahayow nooga dhig oo macnaa naga waraabi mujallilan iyada lafteedu waa waa caamkii uun ayuu u dhacayaa oo shay markaa dhulka mid sida koore oo kale markaa u saarmo oo macnaa u hadheeya oo waxa weeye caam ah allahayow ka dhig mujallilan da-ana waa la yidhaahdaa mujallilan da-a daa'iman weligii ilaa yowm iddiin marka mid dhulka sidaa u saarma oo u kooreeya macnaa ugu da-aya ilaa iyo maalinta qiyaamena marbaa inta loo baahan yahay u da-aya oo ilaa waqti lxaajana haya allahayow nooga dhig idaan kala qaad ba lahayn marba markii loo baahdo iska soo noqdo allahuma sqina alkayf allah yow roob naga waraabi walaa tajcalnaa hana naga yeelin min alqaaniiina kuwii kaa quusta allah yow hanaga dhiga allahuma aya allahu allah yow ina bilcibaadi addoommadii iyo walbilaadi bilaadkii waxaa ku sugan iyo addoommadiiba min aljahdi dhib xaggii iyo waljuuci gaajo iyo wadanki cidhiidhi maa laa nashku ilaa ilayka mid aanaan uga ashkatoonayn maa shay oo laa nashku aanaan uga ashkatoonayn ilaa ilayka adiga mooyaane cid kale aanaan uga ashkatoonayn ayaa ku sugan allah oo beledkii arladii waxa haya xagga gaajada iyo dhibka iyo cidhiidhiga wax aanaan cid kale uga ashkatoonayn oo aan adiga ahayn adigu baanu gacmaha ku hoos dhiganayna oo dhibaatadana haysa adigu baanu kaaga ashkatoonayna allahuma aya allahu allahayo ambit noo soo saar lana annaga azarca beeraha allahayo noo soo bixi oo beeraha noo soo saar wa adira allahayow noo darari lanaa annaga adarca candhadana noo darari oo xoolahana allahayow roob ay ku caanaystaan oo noogu dararaan allahayow nooga dhig waanzil soo deji calaynaa korka yaga allahayow waxaad ku soo dejisaa ama korkanaga luqada kale waanzil soo deji calaynaa korka yaga ama korkanaga min barakaati samaa samada barakaadkeeda allahayow ku soo deji wa ambit soo saar lanaa annaga waxaad noo soo saartaa min barakaati alardi dhulka barakaadkiisana allah yow noo soo bixiy oo noo soo saar wakshif naga fayd cannaa annaga min albalaa'i balada maa kaasi oo laa yakshifu aanu faydaynin kayruka cid adiga kayrkaa ah aanay faydayn allah yow belada naga fayd kaasi oo mid aanay faydayn adiga kayrkaa maa laa yakshifuhu hayru kaasi oo aanu faydayn cid aan adiga ahayn cid aan adiga ahayn oo faydi kartaa ma jirto allahuma aya allahu allahayow inaa anagu nastakfiruka waanu kaa dembi dhaaf dalbaynaa innaka adigu kunta waxaa tahay qafaaran alle markaa dembi dhaaf badan ayaa tahaye allahayow waa kaa dembi dhaaf dalbaynaa fa arsil soo dir asamaa samada calaynaa korka yaga waxaad uga waxaad u soo dirtaa midraaran roob markaa badan allahayow u soo dir samada korka yaga waxaad soo dirtaa oo nooga soo shubtaa cirka markaa roob fara badan midraarku waa ka badan eh waxa weeye allahayow markaa roob fara badan noo soos dir wayaqtasilu wuu ku maydhaa shaksigu fil waadi toga idaa saala markuu socdo toguna markuu qulqulo ee roobku soo do-o roobkaa cusub ee waktiga markaa lasoo abuuray ay dhoweyn marka isaga oo waxa weeyaan ka faa'iidaysanaya oo ka barakaysanaya ayuu ku maydhaa wa yusabixu wuu tasbiixsadaa liracdi onkodkii ay cinda aracdi waktiga onkodka waa uu tasbiixsadaa iyo walbarqi hilaaca waktiyadaasoo kalena tasbiix buu la yimaadaa subxaana aladii yusabixu aracdu bixamdihi walmalaa'ikatu bikiifatih yani qaabkaa sida aaraha qaarkood ku timi sidaasi oo kale ayuu yidhaahdaa faslu wasalaaة اlkhawfi calى ثalaaثaةi adrubin wa salaaةu اlkhawfi salaadii cabsidu calىa ثalaaثaةi adrubin saddex qaybodu bal cinda اlmadhab waa afar qaybood laakiin saddexdan unbuu iskaga gaabsaday maadaamay mucdamka iyadu tusinayso marka wuxuu leeyahay salaada salaatulkhawfka loo yaqaano ee cabsidu waktiga ay markaa jirto waa cabsidaasi oo ah mid markaa sharcan dee mid aan bannaanayn aan ahayn ee mid markaa sharcan bannaan ah salaada cabsida waktiga la tukanaya waa markaa sababkan cabsida keenaya sabab dee bannaan sharcan uu noqonayo ama hadday mid xaaraam ku dhisan yaho dagaallo xaaraana iyo waxa aada gasho dee ma yeelanaysid ruqsadan iyada axaduhaa midkood an yakuuna alcaduwa cadowgii waa inuu yahay fii kayri jihati alqibla jihada qiblada meel aan ahayn mid ku sugan waa inuu yahay jihada qiblada meel aan ahayn waa inuu ku sugan yahay oo fa yufariquhum wuu kala geynayaa hum iyaga alimaamu imaamkii firqatayni laba qaybood ayuu u kala geynaya oo laba qaybood buu ka dhigaya laba kooxood buu ka dhigay firqatan qayb taqifu istaagaysa fii wajhi lcaduwi cadowga muqaabilkiisa qaybi waxay istaagaysaa cadowga muqaabilkiisa iyo wejigiisa ayay istaagi wa firqatan qaybna khalfahu ay taqifu khalfahu gadaalkiisay istaagi oo qolna gadaalkiisay istaagaysa qolna cadowgay muqaabilkiisa tegaysa oo fa yusallii waa tujinayaa bilfirqati kooxdii allatii taasiyoo khalfahu gadaalkiisa taagnayd ee gadaalkiisa ku sugnayd ayuu markaa tujin ragcatan hal ragcad buu tujinay uma intaa kadibna tutimu linafsiha tutimu way u taam yeelaysaa way u taam yeelanaysaa linafsiha iskeed iskeed oo ayay u taam yeelan intay mufaaraqa iyo inay ka goosato niyooto ayay waxa weeye ragcadda kale iyagu iskood u dhammaystiranaya intay niyoodaan inay ka goostaan oo ay mufaaraqa niyoodaan ilaa sida kale imaamka laguma khilaafe wa tamdi waanay soconaysaa ilaa wajhi lcaduwi cadowga muqaabilkiisa intii ka ah markay dhammaysatay dee ay salaamad naqsato ayay cadowga muqaabilkiisa tegaysaa wa taati way imanaysaa adaa'ifatu lukhraa kooxdii kale ayaa imanaysa oo fa yusallii waa tujinayaa bihaa kooxdaa kalena imaamku ragcatan ragcad buu tujin wa tutimu way u taam yeelanaysaa linafsiha iskeed bay u taam yeelan oo ragcadda kalena iskeed ayay usoo dhammaystiranaysaa iyadu sida inay mufaaraqa ma niyoonayso waayo imaamka way soo gaadhay way soo haleelayaan wa yusallimu waana uu la salaamad naqsan bihaa iyada ayuu la salaamad naqsan oo macahaa ayuu bimacnaa la salaamad naqsan iyada la jirkeeda ayuu la salaamad naqsanayaadoo markaasi ayuu iyaga la salaamad naqsanaya waana sidii nebigu sal allahu aleyh wasalam daadriqaac maalinkii markaa uu sameeyey waxa uu markaa tilmaamayaa imaamku marka cadowgu meel aan qiblada ahayn uu uu ku sugan yahay dhinaca qiblada ee loo tukanaya dhinacaan ahayn imaamku ciidankii laba u kala qaybinaya qaybi waxay istaagaysaa cadowga muqaabilkiisa bishardi waana inay yihiin kuwo cadowga u qumi karaya oo difaaci karaya oo muqaawamo iyo waxa weye iska caabin awood u leh markay qeybtaasi hor istaagto qeybta kalena imaamka gadaalkiisa istaagaysa salaadu hadday salaad labaalay a tahay tani salaad labaalay ah un bay ku dhacaysaa xaaladda noocaasi ah labadaas ama qasri ha keeno dee salaad la gaabiye ha noqoto meesha lagu dagaalamaya sidcaal ha noqoto ama salaad sideeda laba u ah sida subaxii oo kale ha noqoto waxay noqonaysaa imaamku qolada hore hal ragcad buu tujinaya markuu hal ragcad tujiyo ee uu marka hore iyagoo ay xidhashada ka soo gaadhaane dabeedna uu hal ragcad si caadiya u tujiyo ee ay wada istaagaan ee qiyaamkii labaad ee ragcadda labaad ay ku sugan yihiin iyagu u joojin maayaane ragcadda iskood bay u dhamaystiran intay niyoodaan inay ka goostaan ayay intuu taagan yahay iyagu ragcaddoodaa dhammaysanayaan oo salaamad naqsanayaan oo iska tegayaan isna taagnidu ku raagaya isagoo sugaya jamaacadii kale iyo kooxdii kale inay timaado markay kuwani salaamad naqsadaan way iska tegayaan kuwii kaley soo bedelayaan imaamkuna sidiibuu u taagnaanaya qolada dambeu sugaya qoladaa dambe markay timaado ee ay la xidhaan ee qadar faatixo iyo masalan suurad gaaban iyo wax la mida ay ku xidhnaadaan xaaladda noocaasiya buu la rukuuci oo dee la sujuudi hal ragcad buu markaa iyagana tujinaya sidaasuu hal ragcad ku tujinaya halkaa ragcad markuu tujiyo ataxiyaadku u fadhiisanaya ataxiyaadkuu ku raagaya isagoo iyaga sugaya iyaguna markiiba way kacayaan iskood bay ragcadda ka dhiman usoo dhammaystiranayaan fadhigii uu ku sugayey ayay kusoo gaadhayaan qadarkii ataxiyaadka oo kale markay fadhiyaanna salaamo naqsigii buu la iman iyana way la salaamo naqsanayaan halkaasay salaadaasi ku dhammaanaysaa imaamkuna labuu tukaday labada qolana minlabay tukadeen qolo takbiiratulixraamkii iyo ragcad bay ka soo gaadheen oo la tukadeen qolana ragcad iyo salaamtii ayay ka soo gaadheen oo ay la tukadeen qolo kastabana ragcad ayay iskeedu dhammaystirata oo aan imaamku tujinay laakiin bishardi qaababkan la kala qayb qaybinayo marka dadka muslimiinta ah ee uu imaamku uu labada kooxood ka dhigayo iyo wixii la mid ah waa marka hubku aanu isa soo gaadhayn oo bishardi an laa yatawaasal silaax hubku waa inaanu soo xidhiidhsanayn oo isa soo gaadhayn oo meel hubku kaa soo gaadhayo waa inaanay ahayn haddii hubku ku soo gaadho xaaladda saddexaad ee shiddat alkhawfka iyo waltixaam alxarbi uu odhan doono xaaladdaasay gudagelaysa xaaladda dambey noqonaysaa xaalaadkan hore ma noqonayso mar haddii hubku isa soo gaadhayo madaafiicdoo laisku miisana ha noqoto mar haddii meeshii hubku isa soo gaadhayo oo laga baqayo dee ciidankii o aada ururisay oo salaad baynu ku jirna aada leedahay in hal marba lagu basiyo de sidaa laga baqayo qaabkaa looma tukanayo oo mar kastaba khuduu xidrakum ayay noqonaysaa digtoonida waa in la qaataa aada iyo aada loo digtoonaada marka waa inaan hubkiisa soo gaadhay meeshuna meel waxa weeye bannaan waa inay tahay oo wax laga arkayo oo ciidankan aada leedahay inaga eega meel laysu soo wada xolayo waa inaanay ahayn oo saad xaggaa u eegeyso kuwii tukanayo la laynayo aanad arkayn meel aad wax ilaalin karayso oo lais arkayo waa inay tahay qodobka saddexaad ama shardiga u dambeeya muqaawama waa inay jirto oo ciidankan hortaagan ciidanka waa inuu beegtoomaya oo muslimiinta iyo gaaladu waa inay isleegta oo dabeedna qeybtan uu tujinayo marka laga saaro qeybta hortaagan waa inay gaaladu kusoo laban laabantaa si markaa ay isaga celin karayaan oo ninkiiba laba uu ugu beegtoomo qaabkaasoo kale waa inay tahay oo qoladan aada u dirtay qolo u beegtoomaysa waa inay tahay idinkoo salaadiina iska tukanaya haddii dagaalku dhaco si waxan weyn isaga celiyaan oo ay darbiyaan haddaanay qaabkaasi suuragal ahayn oo aanay shuruuddaa la helaynin qaabkan looma tukanayo adoo aan awoodba meesha ku hayn inaad ismuujisana yani wax saxa ma waad tahay war anagaa halkaa ku tukanayna haddaad tahay wa anagaa halkaa ku tukanayna oo aad tahayd ebelow inaga eega oo hadday soo dhaqaaqaan maxaa la yeelaya beri baa mid bay ka sheegayeen yaa berigii hore ee dadku dee maraakiibta nimankii simaanada loodhan jira la socon jiray ayaa waxay yidhaahdeen mid baasow dee qolo soomaaliya ciilay oo waxa weeye mar kasta un waa nin xoog weyn oo markaasuu feerhka ku miisaa markabka dushiisa dabeedna ha mid soomaalida ugu yaro xoog room ayay yidhaahdeen oo reer burcaa ayay yidhaahdeen waar hebelow de intaasaa xooggu ku leegyahay adigu ninkan intaad feerhka duubato welcome de markaa wuu inaga cabsanayaa oo dee markuu adna ku arkay uu yaabo arkay ninkan iska soo duuntay war welcome le waxa weeyaan waxaa laga yaabaa inaynu muddo dee iskaga daaqno meesha ku joogno bal welcome de oo inaadeer bilaa welcome buu yii dabeedna markaa inaada welcome bilaa welcomeba bal hadduu iskaba yimaado maxaa la yeelayaa soo tarafara ka haadi mayso ya marka waxa weeye haddii adigoo aan awood haynin oo ciidankuba ciidanka u beegtoomayno iska celin karaynin war inaga eega halkanayna ku tukanaynaa suuro geli mayso markaasoo kale waa in ciidanku dee fi-a kale iyo siduu cid kale ugu biiri lahaa falowgeed qabtaa dagaalkuna xaaladda dambe uu galaa xaaladda saddexaad u galaayoo dee uu noqdaa xaalad waxa weeye shiddat alkhawf ah cabsiduoda ay daran tahay sidii lagu tukan karayaba haddee meesha kaga baxdaa oo kaga carartaa oad meesha kaga weecataa oo taagtii kale oo dagaal la timaadaa laakiin markan aad ismuujinaysa ee tukanaysa ee halkaa layska daawanayo waa marka shuruudda noocaasiya meesha taallo hadday yimaadaan iyo haddii kale midna aana dan ka lahayn aada u diyaar tahay wixii ka yimaadaba wathani xaaladda labaad an yakuuna waa inuu yahay an yakuuna alcaduw bimacnaa cadowgu waa inuu yahay fii jihati lqibla qiblada jihadeeda mid ku sugan waa inuu yahay oo fa yasufuhum wuu safayaa alimaamu imaamkii safayni laba saf buu safayaa oo muslimiinta ka dhigaya wa yuxrimu waanuu la xidhanayaa bihim iyaga oo iyaga la jirkoodu la xidhano mar buu wada gelayaan salaada wala uu tujinaya caadi buu u tujinaya fa idaa sajada markuu sujuudo sajada waxaa sujuudaya macahu isaga la jirkiisa axadu safayn labada saf mid ahaan oo salaadii waa la wada geli sara jooggii waa lagu wada socon ilaa rukuucdii waa lagu wada socon ictidaalkii iyo samicalaadii halkaa sara jooggii la istaagaya waa lagu wada socon ictidaalkaasaa lagu kala hadhaya markay halkaa maraysa sujuudda gaadho inta horena way wada socdeen ayaa labada saf midkood la sujuudaya oo imaamka raacaya ka kalena taagnaanaya isagoo ilaalinaya oo eegaya meeshuna shuruudii way taallaa hubkiisa soo gaari maayo meeshu waa meel bannaan oo aad ka arkayso si wacan baad u eegi karaysaa oo waxaweya salaada iyadoo lagu jiraabaa misna nimankii la eegayaa iska celinina way taallaa hadday soo dhaqaaqaan wax danoon laga leeyahay ma jirto ee muqaawamana meesha waa taalla iska caabin waa niman laysu beriirsany niman laga dhundhuumanayo maaha shuruuddii meesha waa taalla mar hadday sidaa tahay labada saf mid ahaan baa raacaya wawaqafa wuu istaagayaa asafu laakar safka kalena yaxrusuhu maxaalu yahay kii ilaalinaya ayuu istaagaya oo safka kalena ilaalintoodu isu taagaya oo isagu ma sujuudayo fa idaa rafaca marka uu soo kor noqdo sajaduu way sujuudayaan wallaxiquhu waanay soo gaadhayaan way soo haleelayaan oo iyaguna sarajoogay kusoo haleelayaan marka labaadna arrintu cagsigii sidii horey noqonaysa oo intii horena waa la wada socon ilaa ictidaalka marka dabay sujuudda gaadhana safkii markii hore sujuuday maanta sujuudi maayo wuu taagnaanaya isagaa wax ilaalinaya kii markii hore wax ilaalinayena maanta sujuudda imaamka isaga ayaa ku raacaya hadhowna fadhiga ay isku soo gaadhayaan waanay wada salaamad naqsanayaan oo si caadiya bay isuga raacayaan xagga salaamad naqsiga iyo ataxiyaadka salaadaasina qaabkaasi ayaa loola imanaya adigu shaaficiyadu had iyo jeer dariiqada macruufkae agtooda lagu yaqaano marka shaygu afcaal dhowra ku sugnaado qeyb ka mida bay doortaan hadday atixiyaadyada tahay masalan mid bay ka dooran tashahud muxuu ahaa istiftaaxyada mid bay ka dooran iyagoo kuwa kalena qirsan inay ansaxayaan waxa weeye salaadaha qeyb bay ka dooran laakiin sida saxiixa waxa weeye si kasta oo nebiga ay kaga sugnaatay sala allahu alayh wasalam in lala yimaadaabaa banaan sifo kasta ay kaga sugnaato in lala yimaadaabaa banaan weliba meeshii ay kaga sugnaatay iyo qaabkii duruuftu ahayd haddii la fahmanayana qaabkeedii in loola yimaado ayaa habboon laakiin qaab kasta oo nabiga ay kaga sugnaatay sala allahu alayh wasalam iyadoo weliba aada loo tixgelinaya duruuftii markaa jirtayna waxa weeye waa lala imanaya sideedaa loola imanaya dhammaan waa bannaanyihi lakiin intanun bay ka doorteen oo soo tilmaamay xaalad afraadna way noqonta wathaliu ka saddexaad oo markaa saddexda qaybood qeybta saddexaad an yakuuna waa inuu yahay fii shiddati alkhawfi mid ku sugan cabsida darnaanteeda oo cabsidu darnaanteeda waa inay ku suganta oo arrintu farakabax waa inay tahay iyo waltixaam alxarbi dagaalka isdhexgalkiisii iyo isku hilbowgiisii waa inay arrintu ku suganta oo khawfku hadduu daran yahay khawf sharcan bannaanna uu yahay oo aan dee mamnuuc ahayn ama qofka bahal ha eryanayo ama wax kale ha wadeen ama daad ha eryanayo ama dab ha eryanayo ama dagaalkuba ha isku dhex daatee ila khowfku dagaaloo qura kuma gaara salaatulkhawfku dagaaloo qura gaar kuma ah haddii dabku eryanayo iyo haddii daadku eryanayo iyo haddii bahala ku eryanayaan intuba iyo xaalaad kaloo badanba khawfka way gashaa ee bishardi un waxani wax sharciga dee mukhaalafo sharciga ku yimi sharcigoo la khilaafay wax ku yimi waa inaanu ahayn oo fa yusallii wuu tukanayaa kayfa amkanahu fa yusallii waa u tukanayaa kayfa amkanahu sidii u suura gasha raajilan ahaayayaa mid lug ah aw raakiban ahaayayaa mid wax fuushan mustaqbila alqibla ahaayayaa mid qiblada u jeeda wa kayru mustaqbilin lahaa ahaayayaa midaan ujeedin farqi male qibla ha ujeedo iyuu ujeedin waxa saarnaado ha lugaynayo si allaaliya sidii u suura gasha ayuu markaa samaynaya allahuma ilaa waxay un tilmaamaan haddii laga tegi waayo hadalku uma banaanabaya waayo hadalka daruuro ku jirtaan jirin xitaa isagoo dagaalamayo seefta gaalada la gelaya buu salaada ku jira laakiin hadalku waanu waanu ku cabaadayn hadalku ka ilaalinaya wixii hadalah hadalkunbuu jaraya laakiin sida kale ficilku waa u bana isagoo istuuraya isagoo ordaya isagoo qiblada ka jeeda isagoo galgalanaya intaba salaad buu ku jira basi male waa sidii u suura gasho si allaaliya sidii u suura gasha ayuu kula imanayaa salaada markaa runtii salaatulkhawfka axkaamteedu way badan tahay si ballaadhanna way u baahnaan lahayd in looga hadlo laakiin kitaabkuna waa iska kooban yahay waktiguna wayna eryaha sidaa daraaddeed baynu kaga tegaynaa faslu wayaxrumu cala rijaali lubsu lxariir wayaxrumu waxaa ka xaaraama cala rijaali raggii lubsulxariiri xariirta xidhashadeedii waa ka xaaraam iyo watakatumu kaatumaysiga bidahabi dahab la kaatumaystaa waa ka xaaraam dahab in kaatun laga dhigto marka horeba dahabku ragga waa ka xaaraam isticmaalkiisu wixii ilig iyo waxa weya ciddi iyo sanka meel yar uu ka gashado iyo haddii uu dhibaato keensato waxyaabaha noocaasi aan ka ahay wax u banaan ma wayaxilu linisaa dumarkase waa u xalaal xariirta iyo dahabkuba dumarka waa u xalaal raggase wakti uun xaaje ay keensato ama daruura keensato ayuunbay u banaanaadaan wax ka mid ah wa qaliilu dahabi dahabka kiisii yaraa iyo wa kaiiruhu kiisa badani fi taxriimi xagga xaaraam noqodka sawaan waa isku mid dahabka in yar iyo in badan xagga xaaraam noqodka mar haddaan xaaja keensan aad tidhaahid alxaaja qad tanzilu mansilata daruura xaajadu maqaamka daruurada inay digtaabaa la arkaa ama aanay daruura keensan waxa weeye isticmaalkiisu waa mamnuuc wax bannaan ma xariirtuna iyaduna asalku waa inaanay bannaanayn haddaan xaaja jirin oo qofkii ama jirhkiisa cadha ha ku dhalato ama injir iyo wax lamid a ha ku dhalato waayo maadooyinka ay ka samaysan tahay qeyb dhan oo ka mid a ayaa jirhka cayayaanka noocaasa iyo jermiska noocaasa ka dila oo waktiyada qaarkood ay dawo noqonaysa markaasoo kale xaaja keensato waa la adeegsan karaa laakiin haddaan xaaja jirin wax bannaan maaha in la adeegsado wa idaa kaana hadduu yahay bacdu thawbi marada qeybteed ibraysaman haddii ay tahay ibraysamka xariirta nooca loo yaqaan wa bacduhu qaarkiina qudanan cudbi uu yahay aw kataanan ama suuf uu yahay jaaza waa bannaanyay lubsuhu maradaa in la xidhaa maa lam yakun libraysamu intaanu ibraysamku noqon xariirta ibraysamka la yahda intaanay noqon macanaa intaanay xariirtu noqon ubaa looga jeeda haalibanta qaalibka ah intaan xariirtu qaalibka noqon waa ay bannaan tahay oo ibraysamku waxay yahdaa xariirta nooca ugu fiican baa la yahdaa marka mar haddii ti u fiicnayd bannaanaatay ibraysamka waxaa loo gaaryeelayaa dee kuwa kalena waa min baab alawlaa oo dhib ma laha marka mar xariirta noocii u sidatay haddaynu ka hadlayno noocyada kale ka waran iyadama ibrasamkuun bay ku gaar tahay soo aroori mayso oo waarid maaha waayo noocii ugu fiicnaa baan kaala hadlayaa kuwa kasii hooseeyana hadalkeedaba daawo marka wuxuu ka tilmaamayaa maradii hadday isku dhaf tahay mid isku jirta oo qaybina xariir noqoto iyada xariirtii halkaa inaga dhig xariir khaalisa markay tahay xaaje iyo danoo keensata mooyaane iyada inaynaan adeegsanayn halkaa inaga dhig oo raggii aanay xalaalo ahayn bal waaye hadday isku jirto ka waran arrintuna aanay daruuro iyo dani kugu wacatay aynaan ka hadlayna fii xaali ikhtiyaar waktigii ikhtiyaarkai arrintu caadiga ahayd ay tahay ka waran taasuu kaala hadla wuxuu kugu yidhi labadooda ka qaalibkaa eeg haddii xariirtu qaalib tahay ma bannaana haddii waxa weeye huga kale ee ku jira xariirta uu qaalib yahayna waa banaantay alxukmu lilaqlabi walakhar dariiqadaasuu maray lakiin dariiqo fiican maaha dariiqadaa uu maraya dariiqo wacan maaha shaygu asalkeedaba hadduu xaaraam yahay lagama banneeyo oo lagama soo reebo xaaraam noqodka ah ilamaa wixii daliil ka soo reebo mooyaane ama marka dani kugu qasabto oo adilo badan sideeda ka qaacid ahaanba u leh oo adaruura tubicu maxduuraat oo adaruura tuqadaru biqadrihaana ay taallo oo iyaduna si guudba xaaraamtu waxa weeye daruuradu waa banaysaa iyadoo shuruudeeda iyo dawaabideedana leh oo hadda ayna waxba ubanbaxay weliba qadarka marba daruuradu banaynayso ayuun baana lagu gaabsada xaajaduna waa sidaas le liana alxaaja qad tanzilu manzilat daruura markaynu taa ka nimaadno wixii kale qaaliban waxaa la eegaa hadday layskuba daro cibrada iyo tixgelinta waxaa la siiya dhinaca xaaraamta oo ida ijtamaca alxalaalu walxaraamu guliba alxaraam haaliban waa haalib qaacidadu maaha mundabit markaa sideeda isaga dabdoon ma aha oo caam ah ma aha waa sida haalibka siday u badan tahay laakiin halkan maanta waxaynu haynaa adiladii laba dhinacunbay ka khasistay xariirtii dhinac waa marka xaajada iyo dani keensato xanuunada iyo waxyaabaha lamidka qofkii cadho qabay iyo waxyaabaha adiladu waa kusoo aroortay inuu xidhan karo waxay kaloo kusoo aroortay adiladu inay ka bannaan tahay maradii in lagu daro afar farood qadar leeg oo afar farood dhumucdeedu qadaray leeg tahay in lagu dari karo wixii intaas aan ahayn adiladu ma badnayn mar hadday sidaa tahay waxaynu leenahay labadaa meelood unbaa lagu gaabsanaya oo haddii xariirtii dani kugu qasabtan adoonnina waad xidhan ama masalan jidhkaagibaa mar kasta injiri ka dhalanaysaa waayo injirtu uskaga maaha ee waxa weeye waa nooc qofka dhididkiisa ah ayay ka dhalataa haddaad maalintii shan jeer maydhato oo jeermiskaasi ku jiro jidhka haddaad maalin kasta shan jeer maydhanayso ilow ilow way dhalinaysaa marada cusub ee hadda ad soo iibsatood gashato way ku dhalanaysaa markaasoo kale xariirtu si ay maadadaa u disho meesha ka soo baxaysa ood gashan kartaa tusaale ahaan dabeedna jidhkaagii levelkii caadiga ahaa buu ku noqonaya dhididkiisu adoo si kasta u dhidido u uskagaystay baanu hadha u dhalanay xaaladaasi oo kale danbaa kugu qasabtay oo waa xaaja keensatay iyo wixii la mid ah haddii markaa xaaja keensato adiladu waa banaysa qodobka labaad fii xaali alikhtiyaar haddaad shaarka kalarkiisa oo kale xariir ka dhigato iyo meelo la mid ah oo xoogaa afartaa farood ay tahay dhib maleh iyadana waa fii xaali alikhtiyaar oo adilada way ku timid wixii aan intaa ahayn sharcan wax bannaan maaha madhabkana waa ku khilaafaynaa masalada halkan waxaynu leenahay saxiixu waxa weeye keebaa badan la odhan maaye war afartii nebigu baneeyey miyay ka badan taha la odhanaya hadday ka badato xitaa shan farood leeg tahay wax bannaan maaha intaasaa lagaga gaabsanaya ee keebaa qaaliba la odhan maayo faslu wayalzamu fi lmayiti arbacatu ashyaa wayalzamu waxa u waajibaya fi lmayiti kii dhintay arbacatu ashyaa afar shay ayaa u laazimaya qusluhu maydhiisa ayaa u laazimaya oo in la maydhaa waa waajib iyo wa takfiinuhu in la kanfo iyo wasalaatu calayhi in lagu tukado iyo wa dafnuhu in la aasa afartaa shayba waa min alfuruud alkifaaya biijmaaci ahli lcilmi sida ahlucilmigu dhammaan isla ogol yihiin waa furuud alkifaaya oo maydkii waajib muslimiinta saaran oo ay waxa weeye ku dembaabayaan hadday ka gaabiyaan ayay noqonaysaa qofkaa dhintay in waxa weeyaan la maydho oo la kanfo oo lagu tukado oo la aaso wa hamaani labo laa yuqasalaani la maydhi maayo walaa yusallaa calayhimaa lagumana tukanayo laba dadka ka mid ah lana maydhi maayo laguna tukan maayo mid waxa weeye in la maydhaaba waa xaaraan ka kalena yacni waajib maaha haddaad iska maydhaysa aday kuu taha laakiin waajib maaha kow alshahiidu fii macrakati lmushrikiin ashahiidu kii ku shahiiday fii macrakati lmushrikiin dagaalka mushrikiinta shaksiga ku shahiiday ee ku dhintay ee bisababi qitaalihimna ugu dhintay sabab dagaalkooda xaggiisa ka yimi in iyagu dilaan shardi maaha laakiin mar hadduu bisababi qitaalihim ku dhintay hadduu doono gaadhigiiba hala gadoomo gaadhigiisiba hala gadoomo mar hadduu bisababi qitaalihim ku dhintay waxa weeye intii dagaalku aanu go-in na waxa weeyaan uu dhintay dagaalku dhammaan oo dagaalka dabadeed haddii meesha dhaawac lagaga qaado mar dambe uu dhinto waxa weeyaan kaasi markaa ma gelayo masalada halkan aynu kaga hadlayo mar hadduu dagaalkaa ku dhintay bisababi qitaalihimna ugu dhintay haddii doonayo hubkii muslimiinta mid ka mid ana ha ku dhacee xaaladda noocaasiya waa min ashuhadaa wey in la maydhaana waa wax markaa aan bannaanayn oo lamana maydhayo lagumana tukanayo sidoodaa lagu aasaya sidooda ayaa lagu aasaya iyo wasiqdu dhiciskii alladii kaasi oo lam yastahilla aan dhawaaqin saarikan xaalu yahay kii dhawaaqay waa iska ta'kiidun saarikan dambe kii aan dhawaaqin lam yastahilla macnaa istihlaal iyo saraax waa isla macna uwa lagu sii akidayuun wasiqdu dhiciska alladii kaasoo lam yastahilla aan dhawaaqin saarikan xaaluu yahay mid qaylinaya aan dhawaaqin laakiin qaylo un muhim maaha e macnaha noloshiisu aan la hubin wey aanay noloshiisu mutayaqan noqon mid la hubo laakiin qaaliban dee ilmuhu waxaa la yaqaanaa markuu dhasho inuu dhawaaqo laakiin hadduu dhawaaqiba waayo si kale arrintiisa noloshiisa lagu xaqiijiyo waa la xukun oo waxa weeye hadhow qof dee dhawaaqay buu noqonaya laakiin iminka kane waa kii aan dhawaaqin adigu dhicisku dhowr qaybood buu kala noqdaa shaaficiyadu qaaliban saddex qaybood bay ku ururiyaan ahlulcilmiga qaybo kale qaabab kale ku ururiyaan lakin insha allahu afar nooc baynu ka tilmaamayna khulaasadiisana saasaynu ku dul maraynaa kuna raagamayna waxaynu leenahay ilmaha yaree dhiciska ah hadduu soo dhaco inta aan waxa weeye naftaba lagu afuufin afartii bilood iyo aanu gaadhina nafba lagu afuufin hadduu soo dhaco lana maydhi maayo laguna tukan maayo bilaa khilaafin iyadaa wax khilaaf ay ku jira iyadaa nafba lagu afuufin hadduu soo dhaco laguma tukanayo lana waxa weeye maydhi maayo bilaa khilaafin haddii waxa weeye uu soo dhaco isaga oo dhawaaqaya bimacnaa dhammays oo dhawaaqaya xaaladda noocaasiyana in la maydhayo laguna tukanayo waa bilaa khilaafin oo khilaaf muctabar oo ku jiraa ma jiro ka xukmi lkabiir buu leeyay sida qof weyn oo kale mar hadduu dhawaaq ku dhashay oo ilmo noloshiisa lahubo uu yahay isagoo dhashay sidaaba ha ku dhintay haddii waxa weeye heer nolol markaa uu gaadhay oo lagu afuufay nafta uu yaho afar bilood uu dhaafay asaanu nolol ku soo dhicin afar bilood waa dhaafay nololse kuma soo dhicin taasina waa mas'ala khilaafiya bayna ahli ilcilmi saxiixuna waa in lagu tukanayo shaaficiyadu in badani waxay rajaxaan inaan lagu tukanayn laakiin waxaynu leenahay waana ka halkanba inooga tilmaamaya laakiin waxaynu leenahay saxiixu waa in lagu tukanayo mar haddii waxa weeye uu dhiciskaasi ahaa heer naftii lagu afuufay laakiin nololun baanu iftiinka ugu soo bixin waa lagu tukanaya cala saxiix araajix maalinta qiyaamana dadka lasoo saarayo ayuu ka mid yahay waayo mar haddii qofka naf lagu afuufo qiyaamaha kuwa lasoo saarayo ayuu ka mid noqonaya de waa naf marka la abuuray weeye marka waa lagu tukanayaa baynu leenahay cala saxiix araajix lakin waa mas'ala khilaafiya khilaafkeeduna muctabar yahay oo aynaan daciifinayn oo ku cogcogsanayn wa yuqasalu waa la maydhaa almayitu ka dhintay witran tiro isdheer baa la maydhaa wa yakuunu waxa uu ahaanaya fii awali quslihi maydhiisa awalkeeda sidrun caleen gob ayaa markaa ahaanaysa oo caleen gob ayaa ku sugnaanaysa وykun uu noqonaya في أول qsliha maydha bilowgeeda sidrun caleengo ayaa markaa kusugnaanaya biyaha wa فيi aakhirihina waxaa kusugnaanayo biyaha lagu darayaa شhay min kaafuur shay markaa kaafuur ah oo markaa udug ah ama baxrasaaf ha noqdo ama markaa kaafuurka noocyadiisa kale ha noqde ayaa lagu dari oo shay udug ah oo jidhkana markaa ka ilaaliya hawaamti waxyaabaa ku dhalan lahaa waxa weeye udugyana ufaa'iideeya ayaa markaa lagu darayaa biyaha ugu daba haddii biyo yawga kale lagu darana dhib male sifo markaa caadiya oo sidii qofku markuu noolaa u maydhan jiray ayuun baana loo maydhaya sifo kaloo dheeraaday ma jirto qofkuma markuu caadiga yahay dee waa ka markaa istijooda ee kadib weysaysta ee waxa weeyaan markaa maydha bilaabe deedna dhinaca midigta oo dhinaca bidixdo sifada caadigae loo maydho sidii unbaa ha dhowna markuu meyd yahayna loo maydhaya sifadii caadiga ahayd markii nolosha yaasiimo iyo arrimo kaloo lagu akrinayaana ma jirto bal waa min baab ilbidac sifa caadiya loo maydhay sidaa caadiga markaad awalba aad maydhanayso u maydhan jirto maad meydkana dee u maydhaysa wax kaloo lagu akrinayo iyo wax kaloo dheeraada iyo wadaad hebel baa gaar u yaqaana iyo waxba kama jira wa yukafanu waa la kanfayaa fii alaaati ahwaabin bid waxa weeye saddex maro oo cadcad ayaa lagu kanfi oo laysa aanu ahayn fiiha miduu ku sugan yahay qamiisun iyo walaa cimaama qamiis iyo cimaamadi toona aanay ku jirin manaa qamiiska iyo cimaamadda haddii lagu daro dhib maleh laakiin waxa uu rabaa inuu kuu tilmaamo kafanta ugu fiican kafanta ugu fiicani waa tii nebiga lagu kanfay sala allahu alayh wasalam oo nebigu tilmaamo gaara kama bixinoo sidan iyo sidan iyo sidan ha loo kanfo ilowba ilowoo saddex noocana ha noqoto qaabkan muu odhan laakiin waxaa laga qaadanayaa inay tahay ta ugu fiican dee waa tii nebiga sala allahu alayh wasalam markaa ay saxaabadiisa alla waafajiyey ay u dooreen ay iskuna waafaqeen ayaa ahaa saddex maroo cadcad oo aan qamiis iyo cimaamadiitoona ku jiro marka kafan la arko taasi baa ugu fiican tii nebiga lagu kanfaa ugu fiican sala allahu alayh wasalam kafan la arko taasaa ugu fiican wa yukabiru wuu takbiiranayaa calayhi korkiisa arbaca takbiiraatin afar takbiirood ayuu la iman oo salaada uu ku tukanayana afar takbiirood buu la iman hadduu ka ziyaadiyana dhib ma laha sida adilada kaleba ku sugan yaqra-u wuu akrinayaa alfaatixata faatixada ayuu akri yaqra-u wuu akrinaya alfaatixata faatixada ayuu akri bacda alulaa ay bacda takbiirati اlula takbiirta hore dabadeed faatixadu akrinaya aduu haddii laysdaba marmariyo waxyaa qaabka akrinta laysdaba maryana basi male wa yusalii waana uu ku saleeya cala nabiy sala اllahu alayh wasalam bacda aaniya takbiirta labaad dabadeedna nebiguu ku saliy sala اllah alayh wasalam salliga ibraahimigaha inuu la yimaado ayaana fiican wayadcu waa u ducaynayaa lilmayiti kan dhintay buu u ducayn bacda haalia ta saddexaad dabadeed takbiirta saddexaad dabadeedna wuxuu u ducaynayaa meydka waxaanu ugu ducaynayaa duco kastoo nebiga ka sugan sala allahu alayh wasalam iyo hadday doonto nebigaba yaana ka sugnaanina ducadii aan wax maxduura oo sharci ahi ku sugnayn oo wax markaa lagu diidaa aanay jirin ee diinteenna ku bannaanba hadduu ugu duceeyo waa bannaanta oo fa yaquulu wuxuu odhanayaa allaahuma ey yaa allahu allahayo markaa ducada noocan ahi iyadoo sidan isugu xidhan wax sugan maaha uma sugna laakiin waxa weya haddii lala yimaado dee ba'si ma laha oo aanad dee laazimayn oo ka sugnay ahaan un dadka aanad ugu laaziminayn dhib ma leh ducooyinkumay ka mid tahay aynu sheegay ducadu mar haddaana maxduur sharciga ku sugnayn dee dhib ma leh haddaad la timaado laakiin laguma lahaa nebiga sifadan ay iminka halkan ugu qoran tahay bay uga sugan tahayoo sidaasaa loo laazimay taa maaha ee duco kastoo nebiga ka sugan waa lala iman karaa tii kalena waa lala iman karaa mar haddaanay wax markaa maxduur oo sharciga ku sugnay allaahuma aya allahu allahayow haadaakani cabduka waa addoonkaagii waa markuu lab yahay oo haddii kale haadiya amatuka baa laodhanaa tani waa addoontaadii wabnu cabdayka labadaada addoon dhinacii labkaa la qaalib yeelaye labkiiyo dhadig baa iska dhalaye laakiin wabnu cabdayka labadaadii addoon ilmahoodii wey kaanamaa laba addoonoo lab inay yihiin marka waa taqriiban marka lidakar ka lab marka ayaa la qaalib yeelay kharaja wuu soo baxay min rawxi اdunya marka neecawdii adduunyo ayuu ka soo baxay oo had iyo jeer neecawda iyada markaa hawada ayaa la yahdaa rawxa oo halkan inoo tilmaamayo min rawxi اdunya neecawdii adduunyo ayuu ka soo baxay iyo wasacatihaa balladhkeedii ayuu ka soo baxay iyo waasicnabadkeedii wasacatihaa balladhkeedii ayuu ka soo baxay oo xagguu usoo baxay wa maxbuubuhu kuwii jeclaa wa maxbuubuhu baan le cafwan kuwii uu jeclaa waa man yuxibuhu lmayitu mayidku kuwuu jeclaa wey wa maxbuubuhu kuwii uu jeclaa iyo wa axibbaa'uhu kuwii isaga jeclaaba fiihaa ay kaa-inuuna fiihaa iyagoo ku dhex sugan ayaanu ka soo baxay adduunyadii adduunyadiibuu ka soo baxay neecawdeedii iyo balladhkeydii iyadoo kuwii isagu uu jeclaa iyo kuwii isaga jeclaana ay adduunyadii joogaan ayuu kaga yimi oo ka soo baxay oo xaguu ku socdaa ilaa dulmati alqabri qabriga mugdigiisiibuu usoo baxay waayo sida qaalibka ah dee dadka waa la aasaa inta aasid la-aan ku dhimatee meelaha la waayaa waa in kooban markaa qaalibkaynu ka raacayna ilaa dulmati lqabri buu usoo baxay mugdigii qabriga waayo bani aadamka de qabri ayaa u asala oo in la aasaa de waa min alfuruud alkifaaya ka aasid waaye ee meelaha iskaga dhacaana ama waxa weeyaan la waaye la yaado war salaatulkaayib baa lagu tukanaya cidbo kuma tukaniyo sifo la midana ee sidaa ku dhintaana ama meelaan la gaadin oo aan qabriba ahayn ku shalwadana inkastay shaaficiyadu iyagu yidhaahdaan inta badan lagumaba tukado lakiin sida saxiixa waa lagu tukanayaa iyagu se iminka hawl badanoo masaladoo naqaash badan baynala gelaysa haddaynu hore ugu marno waayo ahlulcilmigu si badan ba ilaa afar qowl oo intuba adiladeeda wadato bay masalada si balballaadhan ugaga hadlaan marka laakiin qaaliban ayuunbaa halkan qaalibkiunbaa la raacay waxba masaladaa u banbixi mayne yani ilaa dulmati lqabri qabriga mugdigiisii ayuu usoo baxay iyo wamaa kii huwa isagu laaqihii uu la kulmayey oo qabriga kula kulmayay ayuu usoo baxay oo min hawl qabri ah qabriga hawshiisii iyo arrimihiisii ayuu usoo baxay oo su-aashii iyo wixii lamid ah kaana allahga wuxuu ahaa addoonkani yashhadu mid qira an laa ilaaha ilaa anta ilaa xaq lagu caabudaa inaanu jirin adiga mooyaane waxdaka xaalaa tahay keligaabuu qirayay laa shariika laka wax shariigahayna kuma sugnaanin oo sidaasi buu qirayay laa shariika laka inaan wax shariigahayna kuu sugnaan waxdaka xaalaa tahay keligaa oo laa shariika laka aan shariig kuu sugnaanin sidaa kii qira buu ahaa wa ana muxamadan buu qirayay nebi maxamedna cabduka inuu yahay addoonkaagi iyo warasuulka rasuulkaagi wa anta adiga ayaana aclamu nooga ogaal badan bi isaga mina anaga annagoo daahirkaanu ka hadlaynaaye baatinka adaa og adaa naga yaqaan laakiin annagu fii xukmi daahir haddaanu shaksiyadiisa naqaanayna dee nin sidaasabu ahaa haddaanan shaksiyadiisa oqoonna dee daarta mar hadday daarulmuslim tahay oo shaksigu uu daarulmuslimaa ku wada noosh yihiin dee xukumka daahirka waa inuu muslim yahay oo odhan maysid tolokani ma muslim baa mise waa gaal waayo dee gaalka salaanta ha ku bilaabina baa layihi markuu meelaha marayo waxa weeye dabeedna odhan maysid tolo ma iska hubsadaa inaan ku bilaabiyo in kale maya xukumka daartaa kugu filan kaad aragtaba salaa asalaamu calaykum kudha maxaa jira waayo daahirka xukumka waxaa kaaga filan daarta daarta daarulmuslima markaa markhaatigan aad furaysa haddaanaad shaksiyadaba garanayn de waa xukumkii daarta anigu daahirkan ka markhaati kacayaado mar haddii daartu daar muslim tahay meydkii lay keena khalaas dee xukumka daarta igaga filano waa muslim inaan sii baarbaado waxagiika laga keena idhaahdo arrinii furanma haddaanay daartu daar muslin ahaynna muslimiinta sida baa kaaga filan ila gaala kuma keenin muslimiintan sida ee kugule ku tuko maydkan muslimka ah taasaa kaaga filan masaajidka kugu keentay ama meesha la midka ah ayaa kaaga filan marka markhaatigaad furaysaa waa markhaati daahirka ah oo odhan maysid oo maxaanu odhanayaa aliya rasuulkiisuu qiri jiray haddaanan oqoonba odhan maysid ee xukumka daahirka ah ayaad raacaysaa xukumkii baatinka ahana waa kan iska beri yeelay ee yidhi adaa allow naga yaqaan lakiin anagu daahir baan ka markaati kacay wixii laakiin qarsoon adigaa nooga ogaal badan allaahuma aya allahu allahyow inahu isagu maydkani nazala wuu ku soo martigalay bika adiga adiga ayuu marti kuu yahay waa dayfu adiga kuu yahay wa anta adiguna khayru manzuulin bihi mid marti geliya ka ugu khayr badan baa tahay mid isagu uu marti u noqdo ka ugu khayr badan ayaa tahay ee ugu mudan wa asbaxa allahayo wuxuu noqday markii hore hadduu istuhmayey mar kastaba waa ahaaye wuxuu maanta dhab u yahay oo aanay laba isku qabanayn faqiiran mid u baahan ilaa raxmatika naxariistaada iyadoo khalaa'iqdu fii kulli markaa laxda aanay ka maarmi karin alle naxariistiisu ay u baahan yihiin misna shaksigu markuu iska caafimaad qabo dee waktiyo badan buu fii daahiri اlamri iswaalwaalaa oo hadduu doono yidhaahdaa cidna uma baahni lakiin hadda ma odhan karo markuu xaaladan kusugan gaal iyo muslimba waa markuu alla yaqiininaya kii gaalada ugu darnaa ugu madax adkaa hadduu yahay mar hadduu dhinto yaqiintii baa indhaa loo saaray kibir dambe iyo ma jire maanta naxariis inuu u baahan yahay wuu arkaa marka waa asbaxa allahayo wuxuu noqday faqiiran mid u baahan ilaa raxmatika naxariistaada mid u baahan buu noqday awalba waa ahaaye haddase waa markii aan la isku khilaafin wa anta adiguna qaniyun allahayow hodan baad ka tahay can cadaabihi cadaabkiisa waad ka deeqtoon tahayoo hodan baad ka tahay waqad ji'naaka waanu kuu nimi allahayo waa kuu soo qastinay raaqibiina xaalaanu nahay kuwii rajaynaya ilayka adiga oo khayr iyo wanaag kaa filanaya oo shufacaa lahu isagana ergow ah ayaanu allahayo kuu soo qastinay allaahuma aya allahu allahayow in kaana hadduu yahay muxsinan mid fiican oo mid wanaag fale ah hadduu yahay oo muxsinan uu samafale yahay oo camaladiisu markaa camallo wanaagsan samayn jiray hadduu yahay fazid u kordhi fii ixsaanihi ay fii jazaa'i ixsaanihi wanaag samayntiisa abaalmarinteedii allahayo u kordhi abaalmarintii aad ka abaalmarinaysay ixsaankiisa allahayo u ziyaadi hadduu muxsin ahaa oo mid samafale ahaa oo wanaagga samaynayey allahayow abaalmarinta aada wanaaggiisa ka abaalmarinaysa u kordhi wain kaana haddii uu yahay musii'an mid markaa xumaan sameeyo ana fatajaawaz canhu allahayow ka dhaaf allahayow ka saamax oo ka dhaaf wallaqihi la kulmi biraxmatika ay bisababi raxmatika naxariistaada sababkeeda waxaad kula kulmisaa aada isaga u naxariisanayso ridaa ka raalli noqodkaaga allahayow la kulmi sababka naxariistaada allahayow waxaad kula kulmisaa raalli noqodkaaga oo raalli noqodkaaga sababka naxariistaada ku gaadhsiiya oo kula kulmi waqihi allahayow ka ilaali fitnata alqabri qabriga fitnadiisa iyo imtixaanka qabriga allahayow ka ilaali iyo cadaabo cadaabkiisa allahayow ka ilaali qabriga fidmadiisa iyo cadaabkiisa allahayow ka dhow oo ka ilaali wafsax allahayow u ballaadi lahu isaga fii qabrihi qabrigiisa allahayow u waasici qabriga allahayow u waasici oo wajaafi ka fogee alarda dhulkana can jambayhi labadiisa dhinac ilow dhulka ha ku soo cidhiidhiye oo yaan feedhiba fee dhaafine allahayow dhulka dhinacyadiisa ka jar oo ka gooyo ka foge wallaqihi la kulmi biraxmatika ay bisababi raxmatika naxariistaada sababkeeda waxaad kula kulmisaa almna aamin noqonshiiyo min cadaabika cadaabkaaga uu ka aamin noqdo allahayow la kulmi xataa tabcahahu ilaa aada uga soo saarayso aaminan isagoo aamin ah ilaa jannatika jannadaada intii ka ah ilaa aada uga soo saarayso allahayow ka ilaali waxa weeye cadaab si uu u yahayba ka ilaali biraxmatika sababka naxariistaada allahayow aada markaa ugu soo saarayso yaa arxam araaximiin inta naxariisa dadka ugu naxariis badano marka ducadaasi buu akrinayaa buyi marka ducadana waa duco isu keenkeenahe iyadoo dariiqadan macnaa noocan ah ma sugna waa taynu hore u nidhi wa yaquulu wuxuu odhanayaa fi raabicati marka afraad allaahuma aya allahu allahayow laa taxrimnaa hanaga hoojinin ajrahu ajarkiisa allahayow ajarkiisa hanaga hoojin walaa taftinaa bacdahu isaga dabadiina hana fidmaynin waqfir lanaa allahayow noo dhaaf annaga iyo walahu isagaba wa yusallimu waana salaamad naqsanayaa bacda araabica taa afraad dabadeed ayuu salaamad naqsan oo salaadii markaa halkaasi ayay ku gebagaboobaysa salaadii macal ducadeedii markuu halkaa maraya buu salaamad naqsanayaa halkaasay ku gebagaboobaysaa bal halkaa haynoo joogto allah subxana wa tacala